bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland oo kulan looga hadlayay ilaalinta amniga xuduudaha la qaatay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ciidamada xooga dalka oo howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidanka amniga oo gacanta kusoo dhigay nin hubeysan oo faldhaca ka geysanaya xaafado ka tirsan degmada dharkiinle ee gobolka banaadir madaxweynaha kenya oo ku dhawaaq ku baaqay in ciidamada admis ay soo afjaraan howlgallada ka dhanka al-shabaab dowladda masar oo doonaysa in markaasi loogu soo dhoofiyo xoolaha dalal ay ku jirto soomaaliya banaanbax looga soo horjeeday ama banaanbax markaasi lagu soo lagu taageeray looga soo horjeeday maandooriyaha laguna taageeraya maamulka gobolka banaadir oo laga sameeyay muqdisho warka dibadda aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa qayb ka noqon doona jenaraal burhaan oo wacad ku maray inuusan la fadhiisan doonin jenaraalka kale oo la dagaalsanya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabnay madaxweynaha jubbaland ayaa kulan markaasi la qaatay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida kulankaas waxaa looga hadlayay ilaalinta amniga xuduudaha sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdinaasir cadaala
madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamuud cumar cagjar ayaa waxaa xalay uu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waa jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe kulanka oo ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada waa caasimada etoobiya ayaa waxaa madaxweynaha dowla deegaanku uu halkaasi kula kulmay madaxweyne axmed madoobe iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dowlad waa caasimada etoobiya kulanka kadib ayaa mas-uuliyiintu waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan xiriirka u dhexeeya dowla deegaanka iyo sidoo kale jubbaland iyo weliba sidii la isaga kaashan lahaaya arrimaha ku aadan ammaanka guud ee labada dhinac kulanku intiisa badan ahaayey midaca sharaf iyo sidoo kale arrimo kaleba ay kaga wada hadleen ayaa waxaa labada dhinaca ay isaga sheeg amase ay ka wada hadleen iskaashiga dhinaca amniga xuduudaha labada dhinac iyo weliba dhaqaalaha iyo weliba sidii ay u wadaagi lahayeen khibrad wadaagga dhanka hay-adaha ah kulanka ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe inuu kusoo dhammaaday miradhal sidoo kalena dhammaan waxyaabihii ay kaga wada hadleen labada mas-uul ay heshiis ay isku afgarteen
mahadsanid cabdinaasir cadaala markaana haddii aan eegno ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowladda oo markaasi kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa waxay ka sameeyeen howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington
ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa waxa ay howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxay sheegeen in ay howlgalkaasi wadi doonaan ilaa iyo deegaano kaga tirsan gobolada dalka gaar ahaan kuwa ku yaala gobolka galgaduud iyo deegaano kaleba ay ka fulinayaan oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka kommandoska xooga dalka ee danab iyo kuwa dib u xureynta ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kana dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeya deegaanka ceela waa ceel cali howlgallada ayaa ahaa kuwo intooda badan ay ka dhacay dhanka waqooyi deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha horkaceysa ayaa sheegay in ay burburiyeen saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaas ay howlgalka ay ka fuliyeen waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ayaa intaa kusii daray inay haatan ay ku daba jiraan xubno kale oo shabaabka oo howlgalka ka baxsaday saraakiisha ayaa sidoo kale waxay intaa ku dareen in howlgalka ay sii wadi doonaan isla markaana ay ku doonayaan deegaano ka tirsan gobolada hiiraan ay kaga wareegaan ay haatan ku sugan yihiin al-shabaab
mahadsanid xuseen washington markana haddii aan eego madaxweynaha dowladda kenya william ruto ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waxa loogu yeero argagixisada ay la dagaalamaan isagoo soomaaliya iyo markaasi tan geeska afrika lasoo afjaro si dagaalka socda uusan usii dheeraanin william ruto ayaa sidoo kale waxa uu markaasi bogaadiyey dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ee la dagaalamaya al-shabaab kuwaasoo ciidamadoodu ay qeyb ka yihiin howlgallada midooda afrika ee admis waxaan u dabaaldegaynaa horumarka laga gaaray taageerada isbeddelka soomaaliya ah oo u noqon doona dal xasiloon ammaan ah iyo sidoo kale barwaaqo ayuu yidhi madaxweynaha kenya william ruto ayaa waxa uu xusay in dalalka ay ku dhaqmaan si taxadar leh oo deg degna ay markaasi u xaliyaan taageerada dhaqaale si loo xaqiijiyo in ciidamadooda ku sugan soomaaliya ay si hufan u shaqeeyaan waxa uu ku booriyey in madaxda kale ee dowlad goboleedyada in ay xoojiyaan wada shaqeynta iyadoo markaasi loo marayo waqtiga iyo sidoo kale wax ku-oolka ah iyo sidoo kale meesha looga saaro khatarta markaasi al-shabaab ee xuduudaha ee isaga gudba madaxweynaha ruto ayaa waxa uu sheegay in kenya ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda soomaaliya si xasiloon oo nabada si ay uga faa-iideysato dadkeeda iyo gobolka bariga afrika dowladda kenya ayaa kamid ah dowladaha ay ciidamada farada badan ay ka joogaan soomaaliya kuna markaasi howlgalaan magaca ciidamada midooda afrika ee admis dagaalkan xoogan ama dagaalka dagaal xoogan kula jira ciidamada ama dagaalamayaasha kooxda al-shabaab markana haddii aan eego taliska qeybta guud ee gobolka banaadir ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin markaasi hubeysan oo dhac ka geysanayay xaafado ka tirsan degmada dharkenley ee gobolka banaadir taliska ciidanka booliska saldhigga degmada dharkenley ayaa qabtay eedeysani xamed aweys xasan kaasi oo dhac markaasi ka geysanayay bulshada ama dhac u geysanaya bulshada ku dhaqan degmada dharkenley waxa uuna markaasi sida ay sheegeen booliska ay ku wareejin doonaan markaasi ama la horgeyn doonaa cadaaladda si markaasi maxkamad loo saaro ninkaasi dhacda dhaca u geysanayay shacabka markaasi ku dhaqan degmada dharkenley ee gobolka banaadir dhanka kale markaan haddii aan eego dowladda masar ayaa waxa ay dooneysaa in dalal ay ku jirto dowladda soomaaliya ay markaasi kasoo dhoofiso hilibka xoolaha dowladda masar ayaa waxaa markaasi saameyn ku yeeshay dagaalka ka socda dalka suudaan wasiirka sahayda iyo sidoo kale ganacsiga gudaha dalkaasi masar doctor cali al masiiliixi ninka la yidhaahdo oo shir jaraa'id qabtay ama ku qabtay magaalada qaahira ayaa waxa uu markaasi ka hadlay saameynta dagaalka dalka suudaan ka socda uu ku yeeshay xoolaha nool ay kasoo dhoofsan jireen wasiirka ayaa tilmaamay inay markaasi majaraha ama maxjarada masar ay haatan ku jiraan shan kun oo neef oo lo ah oo laga keenay suudaan islamarkaana ay caqabado adag ay ka dhalan karto xoolaha laga keeno suudaan sababo la xiriira duruufaha haatan ka jira dalkaasi waxauu intaa ku daray in ay kulamo la qaadan doonaan wakiilo markaasi ka socda dalka suudaan si looga tashado ganacsiga hilibka xoolaha ee loo iibgeyn jiray dalka masar dhanka kale wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha dalka masar ayaa waxa uu tilmaamay inay daraaseyn ku hayaan sidii dalal ay ku jirto soomaaliya iyo jaad looga soo dhoofin lahaa hilibka xoolaha si markaasi loo buuxiyo gaabiska hilibka ee kusoo wajahaan suuqyada hilibka dalka masar waxa uu wasiirku markaasi hoosta u ka xariiqay in hilibka xoolaha laga keeno dalka suudaan had iyo jeer uu ahaan markaasi doono isha koowaad ee hilibka laga isticmaalo ama ay isticmaalaan masaarida sida uu markaasi sheegay dhanka kale markaan haddii aan eego banaanbax looga soo horjeeday maandooriyaha laguna taageerayay maamulka gobolka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho si warkan oo ku faahfaahinayo cabdifataax muumin ilkacsi
dawadayaal ee sidaad arkaysaan waxaan ku suganahay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho waxaa maanta isu soo bax ka sameeyey ee dhallinyarada ee ku nool toddobiiyo tobanka degme gobolka banaadir kuwaasoo maamulka gobolka banaadir ee markaasi ee ku taageerayey howlgallada habeenadii ugu dambeeyey uu ka sa- uu ka sameynayey qaar ka mid ah een, ee xeebta leyda iyo sidoo kale goobaha markaasi lagu cawo waxyaabaha maanka dooriya ee dhallinyarada ayaa waxay sheegeen inay aad ugu soo horjeedaan een, ee, ayna ku taageerayaan maamulka gobolka banaadir een, ee, muqaadaraadka inta badan sida ay sheegeen ee markaas aadka u isticmaalaan dhallinyarada waxaana ay sheegeen in wax laga xumaada ay tahay in inta badan waxyaabaha maanka dooriya ee lagu eedeeyo inay aad u isticmaalayaan dhallinyarada taasna ay markaas ay ka soo horjeedaan maamulka gobolka banaadirna ay markaasi ay ay ku taageerayaan qaarkood ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona sheegay in ay soo dhoweynayaan ee markaasi howlgallada ay joogtada uu maamulka gobolka banaadir uu ka wado qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale xeebta liido waxaan iskugu soo baxnay ayaa ah maanta inaan ka hor tagno maandooriyaha iyo silaca ka jira muqdisho run ahaantii guddoomiye madaale een, duqa magaalada wuxuu noo sameeyey maanta wuxuu noo sameeyey hordhac fiican waddo fiican uu noo sameeyey run ahaantii annagana aadaan ugu faraxsanahay een, dadkan laga hortagaayo oo maandooriyaha keenayan waxaan rajeynaya inay intaa kuwaana qaataan annagana habeen iyo maalin waxaan u taaganahay idinkoo kale inaan sameyno aan ka hortagno maandooriyahan madaalina waxaan leenahay dardaaranka iyo intii aan noo dhiibtana waa ka dhaweyn doonaa insha allah waxaan rajeynaya maandooriyaha inuu muqdisho ka suulo madaale runtii guddoomiye madaale waxaan ku taageersannahay arrintii wanaagsaneed iyo howlgalkii wanaagsanaa uu ka sameeyey xeebtii liido ee ka hortagga muqaadaraadka Een sidaa la socotaan dhallinyaradu waa lafdhabarta ummaddan dhallinyaradu waa hantida qarankan iyo dad- dalkan ay leeyihiin dhallinyaradu haddii hagaagtana dalku wuu hagaagayaa Een mudan guddoomiye waa mahadsan tahay howlgalkaas meeshiisa ka sii wad annagana garabkaagaa nahay mar walbana waxaan u diyaarnaynaa dalkeenna iyo dadkeenna iyo dhallinyaradeenna aan nadiifinno howshaasna mar walba waa kugu taageeraynaa maantana dhallinyaradan aa u jeedid waxay halkan u istaagsiyiin ama meeshan ay u joogaan inay kugu taageeraan go'aankii aa qaadatay guddoomiye hore u sii soco garabkaaga ayaan taagannahay shaqo fiican ayaad muqdisho ka hesaa xadiidka nebiga alayh sala salaam wuxuu ahaa qofka oo mas-uulka ama waddanka wax ka ah kow qofku waa inuu munkar ku zuuliyaa awood awoodda dila waayen waa inuu ku zuuliyaa ah, carabkiisi iyo waa xadiidka wuxuu leeyahay waa in carabka wax lagu zuuliya qalbiga lagu zuuliyo waa tan ugu daciifsan dhallinyarada gobolka banaadir waxaan ka duulaamaynaa guddoomiyahana gobolka banaadir ee madaale wuxuu noo sheegay iyo dardaarankiisa qaadanaynaa dhallinyarada mar walba waxaa la yidhaha dhallinyaraa caftooya dhallinyaraa wa- dadka baabi'iso dhallinyarooya dhallinyaraa waxay tahay ciyaal weero annaga dhibaato badanaa la wajahayna haddaanan dhallinyaro gobolka banaadir waxaan rajaynaynaa marka haddaan dhahno dhallinyarada waxaan rajaynaynaa inaan guryaha xataa ka soo saarno annagu waa la shaqaynaynaa madaala waa kula shaqaynaynaa saa habeeni maalin u taagantaa kula taaganna guryaha ka soo saaraynaa hoteeladaa ka soo saaraynaa xaafad walba oo laga joogo degmo walba oo qof walba mas-uul ka yahay waa ka soo saari doonaa insha allah inaan garab istaagno maamulka gobolka banaadir oo u taagan sidii loo ciribtiri lahay muqaadaraadka ama maandooriyaha dhallinyaradeenna aqoonta leh hadda soo baxayso waxay diyaar u yihiin inay dowladnimada iyo dalkooda garab istaagaan laakiinse mar haddii taabuu iyo bakhti iyo qashin la keeno dekedda iyo laboorkan waxaa ka codsanaa dowladda xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadirba in la joojiyo aanan dalkan la soo gelin waxaad arkaysaa taabuu oo intaasoo xabba ee ku jirta nus doolar dadka laga siiyaayo markaasaa cunuga dhallinyarada wuxuu ku dhaha haddii aanay isticmaalin yacnii eh, maskaxdayda juusta maahan cabdifataax muumin raadi ay tv-ga dalsan
halka warkaasaad ka dhegeystaneysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda madaxa golaha militariga hay- talada haya ee dalka suudan jenaraal cabdifataax al burhaan oo waraysi qaasa siiyey telefishinka al hurra ayaa waxa uu sheegay inuusan aqbali doonin inuu la fadhiisto taliyaha ciidanka gurmudka degdega ah ee jenaraal maxamed xamdaan dagaalo al burhaan ayaa waxa uu xusay inuusan la kulmi doonin jenaraal dagaalo oo uu ku eedeeyay inuu yahay hogaamiye xisbi mucaarad ah oo ku kacsan dowladda suudaan labada hogaamiye ayaa la qorsheynayay inay yeeshaan kulan toos ah oo ay markaasi kaga hadlayaan dagaalka dhiigga badan oo ku daatay ee ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum iyo sidoo kale magaalooyinka kale waraysiga jenaraal burhaan uu siiyey telefishinka al hurra ayaa waxa uu markaasi ku sharxay inuu horey markaasi ugu sheegay in jenaraal dagaalo haddii ay khilaafkoodu uu yahay mid shakhsadeed ee labadooduba ay ka degaan xilka ay u hayaan golaha militariga dalkaasi suudaan waxaa intaa uu ku daray in jenaraal maxamed xamdaan dagaalo uu gaashaanka ku dhuftay codsiga ay labadoodu ay kaga degayaan xilka dalka suudaan hadalkan jenaraal burhaan ayaa kusoo beegmay iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed ee garwadeen uu ka yihiin dowladda sacuudiga iyo mareykanka si xal loogu helo colaada dalkaasi waxaana hirgashay xabad joojin ay labada dhinac ay markaasi ku dhawaaqeen dhanka kale dowladda suudaan iyo sidoo kale etoobiya iyo turkiga ayaa wada dadaalo xal loogu helayo codsi marka ama u- da- colaadda udhexeysa labada jenaraal ee hogaaminaya militariga dowladda suudaan iyo kuwa gurmadka deg dega ah ee r s f warkasta waxaa kala socoteen raadiya dalsan waanaga intaa intaan ku kulmi doono warkan warkiisa xiga sida ay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel